الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الإمام ابن مالك الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب أبنية الفعل المزيد فيه كأعلى ما الفعل يأتي بالزيادة مع ولا ووال استقام حرنجا ما انفصلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبيخا اعتدلا تدحرجت عذي ضحلو لصبضارة ولمع توالى وخلب السنبصات تصلا waxban da'a xawan saalaslan qaata maaskana sal qaqalna saat jawrabat harweltu murtaxila zahzaqtuha alqamtu rahmastuk waala tarah شفت جفاء الضصل هم قطرنا الجمل ترمستك التبت جلمة وغال سمثم مذ لما سهرا معت وعلا كسان تخلا وعلى وضاع ثوججت بيدرت سان بلزم لقد ممانة سلقى واجتني بخللا إن شاء الله تعالى ما توحين بلابينا باب الفعل المزيد فيه إن باب كي كساب صنع فعل كمزيد كا إيه وحلقو كريي فعل كمزيد كا هرنتي حق فهنهان وحبا هي هي انتان باب كالقلين إن لفهمه وإن كسامينو ديارين had iyo jeeraale baabkan baabu lficli almasiidi fiihi marka la joogo kitaabka laamiyat alafcaal xoogaa caqabada ayaa lagala kulmaa caqabadaasina caqabad weyn ma aha waxaa yar keenaya uun maadaama kitaabku yahay kitaab nadmi ah awsaanta intii qiyaaska ahayd iyo intii shaadka ahayd intaba uu isdhex dhigay sheikhu raximahu llahu tacaala erey bixintooduna qaar ka mida laga yaabo inay dadka ku adkaato waxaynu insha allahu tacaala khulaasaynaynaa baabka alficlu lmasiidi fiihi inagoo waraaqaha yaryar dul marayna biidni illaahi tacaala si inagoo fahansan aynu u gudagallo hadhowna carabkuun baynu maraynaynaa waa la laqbaynaya un hadhow marka insha allahu tacaala aynu kitaabka gallo waraaqahan waxaynugu talagallay baabkaasuun ficilka masiidka ah insha allahu tacaala waxaana inoo noqon doontaa ka miftaaxin libaabi alficli almasiidi min kitaabi laamiyati alafcaal waxay ka kooban tahay oo waraaqahan ay ka kooban yihiin toban masalo masalada koobaad waa tacriifu ziyaada waa tacriifinta la tacriifiyo ziyaada maxay tahay ziyaadada marka la tacriifinayo waxaa la yidhaahdaa waa an yudaafa ilaa xuruufi alkalimati alasliyati maa laysa minha مما يسقط في بعض تصاريف الكلمة لغير علة تصريفية وإن لغو daro xruuftii kelmadda ee asalka ahayd waxaan ka mid ahayn xuruufta asalkaana waynu naqaanayo waa xuruufta aan dhacaynin ilaa licilo sarfiya marka ziyaadadu waxay noqotay in lagu daro xuruuftii kelmadda ee asalka ahayd wax aan ka mid ahayn waxaasoo dhacaya fii bacdi tasaariifi alkelima kelmadda isbedeladeeda qaar ka mida dhacaya laakiin muxuu u dhacayaa ligayri cilatin tasriifiya cilad sarfiya keyrkeed maalan kaatibun waxaad odhanaysaa aliftaasi waa zaa'ida waayo aliftani waxay dhacaysaa fii bacdi tasaariifi alkelima waayo kataba ayaad odhanaysaa sidoo kale waxaad odhanaysaa alkaafu wataau walbaau waa xuruufun asliya waayo laa tasqudu fi tasaariifi alkelima لا في الماضي ولا في المضارع ولا في اسم الفاعل ولا في اسم المفعول ولا في المصدر وجوغين صدخدا حرف كاتب كافكي iyo taadii baadii waa joogaan maktuubun maktabun maktabatun marka xarafka asalka ah waa ka aan weligii dhicin xarafka zaa'idkaahina waa ka xiliyada qaar dhaca laakiin muxuu dhacayaa licilatin sarfiya way noo soo socotaa taasi waa masalada koobaad masalada labaad maxaa lagu garanayaa xarafkani inuu yahay xaraf zaayida maxaan ku garan karaa xarafkaasi inuu yahay xaraf zaayida waxyaabo lagu gartaa jira way tiro badan yihiin laakiin halkan waxaa inoogu yaalla saddex saddexdaasi waa calaa sabiili lmithaal intan kuma koobna calaamada koobaad ee lagu garan karaa waxa weeyaan suquud alxarfi fii bacdi tasaariif alkelima ligayri cilatin tasriifiya xarafku inuu dhaco isbedelada kelmadda wax ka mid ah iyadoo cilad sarfiina aana jirin maalan ficilka akrama iyo daaraba waxaad odhanaysaa hamsadaa ku jirta akrama iyo aliftaa ku jirta daaraba waa laba xaraf oo ziyaado ah maxaad ku garatay waxaan ku gartay labadan kelmadood marka la bedbedelo ayay dhacayaan ayagoo aan u dhacaynin licilatin sarfiya oo akrama hamsada intaa laga saaraa la odhanayaa karuma daarabana intaa laga saaraa aliftaas ayaa la odhanayaa daraba maadaama oo hamsada akrama ay dhacayso fii bacdi tasaariifi alkelima daaraba alifteeduna ay dhacayso waxayna tusaysaa inay xuruuftaasi tahay xuruuf siyaado ah waxaad tidhi aclama waxaad odhanaysaa hamsadaas xagga hore ku jirta ee hamsatulqadcigu waa zaa'ida waayo calima ayaa la odhanayaa hamsadii markaa way dhacday cilad sarfiyana umay dhicin alimaam ibni maalik raximah allahu tacaala wuxuu yidhi wاlxarfu in ylzam faaslu wladii laa ylzam zaa'idu milu taxtudii wuxuu yidhi wlxarfu in ylzam faaslu wladii xarafku hadduu laasim noqdo oo bimacnaa uu joogo oo uu tegi waayo waa asal xarafka aan tegin kelmadda marka la bedbedelo waladii laa yalzamu zaa'idu ka aan laasimin ee aan joogtada noqonna waa zaa'id tusaaluhuna waa ta'da ku jirta uxtudii uxtudiya waa la raacay uqtudiya bihi waayo ta'daasi weligeed joogi mayso maxaad odhanaysaa xadaa wuu raacay taadii meesha waa ka maqantay sidoo kale hamsadaasi waa tegaysaa marka xarafkaasi hadduu dhaco fii bacdi tasaariifi alkelima waa xarfun zaa'id waxaa tidhi istakfara waxaad odhanaysaa alhamsatu wasiinu wataau xuruufun zaa'ida sababtu waa noocma waxay dhacaysaa fii bacdi tasaariifi alkelima ligayri cilatin sarfiya maxaad odhanaysaa kafara ligayri cilatin sarfiya waa qeyd muhiima fain saqada alxarfu licilatin tasriifiyatin ka suquudi waawi wacadaya cidu cidatan haddii xarafkaasi uu dhaco cilad sarfiya daraaddeed kutusi maayo xarafkaasi inuu yahay zaa'id ee xarafka zaa'idkaahi waa ka dhacaya iyadoo cilad sarfiya aana keenin wacada markaad leedahay yacidu asalku wuxuu ahaa yawcidu faaulkelimadii baa gooday waxay u dhacday cilad sarfiyaho culays baa ku jira wowdu markay dhacdo bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazima idaa waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazimatin xudifat yacidu calaa wasni yacilu waxay u dhacday wowdaasi cila sarfiya maadaama cila sarfiya uu u dhacay wowgaasi ina tusi maayo inuu yahay zaa'id cidatan asalku wuxuu ahaa wicdan wicdan wicdan isagoo ah ayaa wowgii hore ee faaulkelimada ahaa intaa meesha laga tuuray ayaa xarakadiisiina loo soo raray cayntan dabeedna wowgii waxaa lagu soo bedeshay ta ta'diina xagga damaa la dhigay fa amrin aw mudaaricin minka wacad ixdif wa fiika cidatin daka darad waxadfu hamzi afcala istamara fii mudaaricin wabiyatay muntasifi ibn maalik baababka ugu dambeeyay alfiyadu kaga hadlaa fa amrin aw mudaaricin minka wacad fa'daa amarka iyo mudaarica ficilkaba wacad bimacnaa wacada waa la jarayaa buu yidhi waxaad odhanaysaa wacada yacidu cid baad odhanaysaa cid fain saqada alxarfu licilatin tasriifiyatin ka suquudi waawi wacada yacidu cidatan lam yakun daliilan calaa ziyaadatihi hadduu cilad sarfiga u dhaco ku tusi maayo inuu yahay zaa'id taasina waa calaamad aad ku garan karta xarafkaas inuu yahay zaa'id calaamadda labaad xaraf ka mid a xuruufta la yidhaahdo xuruufu ziyaada xuruufu ziyaada waa xuruuf toban ah kelmado lagu kulmiyana waynu arki doonaa insha allahu tacaala haddii xuruuf asala oo saddex gaadhaysa aad ku dhex aragto xaraf ka mida xuruuftii ziyaadada xarafkaa waxaa lagu xukumaya inuu yahay zaa'id ama laba ha noqdaan ama midh ha noqdaan waxay doonaan ha noqdaan bimacnaa kelmad baad saa weegtay xuruufteedii asalka ahayd baad tirisay saddex bay gaadhay saddex markay gaadho wixii ayada ka soo hadhay hadduu ka mid yahay xuruufta la yidhaahdo sa'altumuuniiha yuxkamu biziyaadatihi inuu zaa'id yahay baa lagu xukumaya waa idaa saaxaba xarfu ziyaadati akhara min xarfayni aslayni haddii xarafka ziyaadadu uu la saaxiibo oo uu ku darsamo wax ka fara badan laba xaraf oo asala laba xaraf oo asala wax ka fara badanina waa saddex waxaa lagu xukumaya inuu yahay zaa'id maalan akrama infasala istakfara waxaad odhanaysaa hamzada akrama iyo hamzatu wasliga iyo nuunta infasala iyo hamzatu wasliga iyo siinka iyo ta'da istakfara ku jira waa xuruuf zaa'ide ah waayo xuruuf asala oo saddex gaadha ayuu mid waliba raacay akrama asalku wuxuu ahaa karuma marka alkaafu walraau walmiim waa xuruuf asliya infasala alfaau wasaadu wallaam waa xuruuf asliya istakfara alkaafu walfaau walraa waa xuruuf asliya maadaama saddex xaraf oo asali ay joogaan oo laba ka fara badan waxaan meesha ku jiraana uu ka mid yahay ee intaa ka dheeraadkaahi xuruufu sa'altumuuniiha inuu zaa'id yahay baa lagu xukumaya fii bacdi tasaariifi lkelimana way dhacaysaa sida kuu muuqata xadiiqadu wuxuu yidhaahdaa xarfu ziyaadatin ataa mustaxiba akhara min aslayni zaa'idun shaba xarfu ziyaadatin ataa mustaxiba xaraf ziyaado oo yimi isaga oo la socda akhara min aslayni laba asal wax ka fara badan oo bimacnaa saddex gaadhaya zaa'idun zaa'id weeye zaa'idkaas oo shaba irtafaca kor maray koley waraaqahan waxaan ugu talagalay markii ardaydii xadiiqada dhiganaysay laakiin dee faa'iidadaasunbuu tilmaamaya waxyaabo kale oo lagu garto waxa weeyaan xarafku inuu yahay zaa'idna way jiraan kutubta culammadu ay ka qoreen sarfiga ayaad ugu noqonaysaa insha allahu tacaala masalada saddexaad ee muhiimka ah marka wax la siyaadinayo ee xuruuf la keenayo ujeedooyin baa loo keenaa ujeedooyinkaasi way badan yihiin waxaa ka mid ah talabu macnan zaa'idin can ilasli macno dheeraada in la doonayo oo xuruuftan waxaa loo keenayaa inay macno inoo faa'iidayso kelmadda markii hore aan ku jirin maalan akhraja wuu saaray markii hore ficilku laasim buu ahaayo kharaja buu ahaa wuu baxay waxaad doonaysaa inaad ficilkii ka dhigto mutacadi markii hore ahaa laasimka maxaad odhanaysaa akhraja zaydun camran mutacadi baad kaga dhigtay waxyaabaha ficilka mutacadi lagaga dhigana waa inagii soo marnay bilhamzi watadciifi caddi maa lazim aw xarfi jarin in hulaahiyan wusim akhraja hamsadaasi waxay keentay mutacadinimo macnayaal kalena way keentaa daraba wuu garaacay markaad leedahay ciddaa way isgaraaceen alif baa dhexda kaga siyaadinaysaa maxaad odhanaysaa daraba zaydun camran zayd camar buu la garaactamay oo way isgaraaceen aliftani marka maxay faa'iidaynaysaa almushaaraka in wixii la wada sameeyey markaa dalabu macna zaa'id khafara wuu dembi dhaafay istakfara dembi dhaaf buu doonay alhamzatu wasiinu wataa xuruufun tadullu cala alab dalab bay ku tusaysaa iyo wax la rabo waxaa kaloo loo keenaa ziyaadada waxa la yidhahda ilxaaq ilxaaq waxa weeyaan laba kelmadood ayaa waxaa la doonayaa in la isleekaysiiyo si ay isaga waafaqaan xagga xarakooyinka iyo xagga sukuunaha maalan ficilka jalbaba saddex xaraf oo asalaa ku jira waa jiimka ugu horeeya oo faaulkelime ah laamkaas oo caynulkelime ah ba'daas oo ah laamun uulaa laamtii koobaad haddaba ba'dan dambe waa zaa'ida xuruuftii xuruuf ziyaadat alcasharana kama mid aha waynu arki doonaa insha allahu tacaala waxaa loo keenay wasanka faclala si ay xarakooyinka iyo sukuunaha ugala mid noqoto bes faclala ayaa waxaa la yidhi waxaa la samaynayaa maadaama oo faclalana ay tahay afar xaraf horta xaraf u soo kordhi kow xarakooyinka iyo sukuunahana ka waafaji markaasaa la yidhi jal baba calaa wasni faclala bacdan waxaa loo keenay bes lililxaaq in labadaa kelmadood ee wasanka iyo mawsuunka laisleegaysiiyo sidoo kale cadyada waa ficil ka mid a afcaashaynu arki doono insha allahu tacaala jalbaba jalbabat ilmar'atu gabadhii way jalbaabatay ama jalbaba arajulu isaga laftiisu dee hadduu xidho cadyada waa axdatha cinda aljimaac cadyada waa calaa wasni facyala saynu arki doono facyala ya-baa meesha lagu kordhiyey ya-daa meesha lagu kordhiyey ee da'da ugu dambaysa ka soo horeysa waxaa loo keenay bes si faclala kelmadda oola wasan noqoto khalbasana waa saas oo kale marka xiliyada qaar waxaa loo keenaa litalabi macna zaa'id xiliyada qaarna lililxaaq sababo kalena waa jiraan oo loo keensado iyo aqraad kale iyo ujeedooyin kale masalada afraad ee muhiimka ah ziyaadadu laba nooc bay noqotaa nooca koobaad waxaa la yidhaahdaa aziyaadatu almaxda ziyaado la yidhaahdo ziyaada maxda nooca labaadna waxaa la yidhaahdaa aziyaadatu gayru lmaxda ziyaado aan maxdo ahayn aziyaadatu lmaxda maxaa looga jeedaa aziyaadat lmaxda aad bay muhiim u tahay inaad ogaato oo aad si fiican u fahanto waayo ta kale ayaa fahankeedu kuu fududaanaya aziyaadat lmaxda waxaa la yidhaahdaa ziyaadada lagu dhawaaqo xarafka meesha lagu soo kordhiyey ka la miisaamayo iyo wasanka labadaba xarafkaa laftiisaa lagu dhawaaqaya tusaale waxaa tidhi shariba almaaa fa huwa shaaribun shaaribun xaraf baa lagu siyaadiyey waa alif ku jirta bayna faai kalimati wa cayniha waa aliftaa shaaribun calaa wasni faacilun aliftan meesha lagu soo kordhiyey mawsuunka way ku jirtaa wasankana way ku jirtaa bimacnaa waa lagu dhawaaqaa wasanka iyo mawsuunkaba waxaa tidhi infasala meesha waxaa ku ziyaado ah hamsatul wasliga ugu horeeya iyo nuuntaas wasankana waxaa la odhanayaa in facala mid kasta oo ka mida waxaa ugu horeysa in in fasala in facala marka ziyaaratulmaxda waxaa la yidhaahdaa wa hiya alatii tundaqu bilafdiha wasnan wa mawsuunan wasanka iyo la miisaamaha labadaba waa lagu dhawaaqaya xuruuf u gaara bay leedahay xuruuf u gaara ayay leedahay xuruufta waxaa la yidhahdaa xuruufu ziyaadati alcashara xuruuftaa kama bixi karto xuruufu ziyaadati almaxda sidoo kale magacyadeeda waxaa ka mid ah aziyaadatu almacnawiya aziyaadatu almacnawiya waxaa loogu bixiyey macnuun bay keentaa macno la-aan looma keeno waxyaabaha lagu jamciye waxaa ka mid a sacaltumuuniiha ayada waad i weydiisay waa asiinu wa hamzatu alqadci wallaamu wataau wlmiimu wlwaawu wnuunu wyaau wlhaau wlif waxaa kaloo lagu jamciyaa hawiitu simaana waxaan jeclaaday kuwii shishlaa waxaa kaloo lagu jamciyaa alyowma tansaahu waxaa la yidhi ardaybaa sheekhiisii weydiiyey xuruufu ziyaada markaasaa wuxuu ku yidhi saaltumuuniiha markaasuu yidhi sheekh kumaanu weydiin markaasaa wuxuu yidhi alyowma tansaahu markaasaa wuxuu yidhi de maxaan ilaa waa maadaa iba sheegay markaasuu yidhi ajabtuka maratayn laba goor baan kuu jawaabay sheekh maxamed bin xidiin cabdulxamiid baa sheega marka inuu alfiyada xagga dambe ku sheegi jiray xaashiyadiisa ibn caqiilka saaran iyo duruusu tasriif mid ahaan baad ka eegi kartaa marka ardaygii wuxuu mooday inuu dee caadi ula hadlayo laakiin wuxuu u faa'iideynayey kelmadihii imaam ibn maalik raximah allahu tacaala hal beyd buu ku kulmiyey afar goor hanaء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل هناء وتسليم ومركي كوباد تلا يوم أنسه ومركي لباد نهاية مسؤول ومركي صدحات أمان وتسهيل مدن بعض مركز كقيب سام شيخ الإرادة ابن عبدون وحكويري يساقنا يساقوا عدينا يا حروف تاس سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب أمان وتسهيل حروف الزائدات كابا مقع يدي ويدي مركاسا وحي تربينا ما يشيغيني أمان وتسهيل أنيقى أمان وتسهيل بلا يرادا هذا معنوه معها مركا لقوليه هي حروف تن طبنكا وحروف زيادة هو قادن حروف تن ميل كستو أي تشوكتو إني تهي زائدة ee waxay zaa'ido noqonaysaa kelmad xuruufteedii asalka ahayd ay u dhammaystiran tahay marka lagu soo daro walaysa macnaa haada ana hadihi alaxrufa laa taqacu fi lkalaami ila zaa'idatan faina usuula alkalimati qad tatakawanu min hadihi alaxruf waxaa dhici karta kelmadda xuruufteedu inay xuruufta noqotaba maalan waxaad tidhi sa'ala waa calaa wasni facala siinka iyo hamzada iyo laamka wuxuu ka mid ahaa xuruufu ziyaada laakiin maanta dee ziyaado umay imane waa xuruuf asala naama saddexdan xaraf xuruuftii sa'altumuniiha waa ka mid laakiin maanta ziyaado ma aha mala'ana waa saasoo kale waxaa dhici karta jumladan in xaraf kasta oo ka mid uu yahay xuruuftii sa'altumuniiha jumlada la oranmaya markaa waa zaa'ida jumladu mala'tu linaaa maan weelkii waxaan ka buuxiyey biyo dhammaan xuruufta halkaa inoo taallaa xuruufu ziyaada ayay ka mid tahay laakiin waa xuruuf asala ziyaadadan waxaa la yidhahdaa aziyaadatu almacnawiya ziyaada macnawiya waxa loogu bixiyey looma keeno ilaa in macno lagu doonayo mooye wax kale xuruuftan marka la siyaadinayo in macno lagu doonayo mooyaane wax kale looma keeno amaa ziyaadada wax loo ziyaadiyo ilxaaq oo tii jelbaba aynu soo marnay iyo cadyado iyo macno inay soo kordhiso looma keenee wasanka iyo mawsuunka ayuunbaa loo keenaa sida isu waafiqi lahaayeen ziyaadada macnawiyada maxau tusaalaha istakfara iyo taqaatala iyo akhraja tusaalaha hore saddexda xaraf ee lagu siyaadiyey waxay ku tusayaan alab alab alghufraan alifta taqaatala waxay faa'iideynaysaa almushaaraka hamzada akhraja waxay faa'iideynaysaa atacdiya marka macnay keentaa macno la-aan looma siyaadiyo haddii laakiin ziyaadadu ay tahay mid ilxaaq loogu talagalay sida khalbaso oo kale siinkan dambe waa zaa'id khalaba buu asalku ahaa khalaba macnuhuna waxa weeyaan wuu wanjalay siinkan waxaa loogu soo siyaadiyey si wasanka faclala loo ilxaaqiyo oo loo haleeshiiyo wax macnaahay keenaysaa ma jirto khalbasa iyo khalaba waa isla midun wax ay soo kordhisay siintani oo macnaahay ma jirto waxaa jirta ziyaado ka mid noqon doonta insha allahu tacaala nooca labaad ee ah ziyaadatu hayri lmaxda ama aziyaadatu hayru lmaxda taasi tadciif baa ka mid a xarafka in la shado haddii ziyaadadaasi ay tahay xaraf la shaday waxay ka mid tahay ziyaadada hayru maxdada ah oo waxaa loo jeedaa xuruuftii sa'altumuuniiha kuma gaarhee dhammaan xuruufta oo dhan baa laga keeni karaa haddii ziyaadadaasi ay tahay tadciif xaraf la labanlaabay xuruuftii oo dhan bay ka iman kartaa oo gaar kuma aha xuruufu sa'altumuuniiha laakiin macnay keentaa markay macnaha keenaysa maxay shabahday xuruufu sa'altumuuniiha dhinacna way kaga duwan tahayoo laysat khaasatan bixuruufi ziyaadati alcashara xuruufta oo dhan baa laga keeni karaa waayahay sidoo kale ziyaadada loo yaqaano ziyaadatu lilxaaq xuruufta oo dhan bay ka timaadaa ziyaadada la yidhahda hayru lmaxda maxaa loo jeedaa aziyaadatu hayru lmaxda waxa weeyaan xaraf ka mida kelmadda xuruufteedii asalka ahayd ayuunbaa la shadaya waxaa la samaynayaa haddaba xarafka la soo kordhiyey ee labanlaabka ah ee mid la nooci meesha uu joogay ee la soo kordhiyey wasanka xarafkii ku beegnaa ayuunbaa la shadaya mathalan faraja waa calaa wasni facala ayaad odhanaysaa alraa'u waa caynulkelima haddaba marka ay tahay caynulkelime labadan xaraf ee isku shadan ka dambea zaa'ida ka dambe marka uu yahay zaa'id waxaad odhanaysaa ka hore oo ra'da hore ah saw cayn kamaynu cabirin haa kan dambana oo ra'dan dambe ah saw maad soo laba celin haa saw iskumaad shadin haa wasanka laftiisana shad maxaad odhanaysaa facala kataba facala callama facala ee odhan maysid xaraf kan dambe ee aan soo kordhiyey ee mathalan faraja ra'da dambe sideedaan ugu dhawaaqaya oo waxaan odhanayaa calaa wasni facrala weeye facrala halka xuruuftii xuruufu ziyaadati alcashara sidooda loogu dhawaaqayay ee xarafkii aad ka cabirtay xarafkii mawsuunka ahaa wasanka kii ku beegnaaba la shadaya qadtala odhan maysid taada dambeha zaa'ida soo maaha calaa wasni factala oo sideeda ugu dhawaaqi maysid xadatha daalka dambeha zaa'ida soo maaha odhan maysid calaa wasni facdala weeye waad shadaysaa caynulkelimadii kitaab la yidhaahdo matnu tasriif oo aad iyo aad u fawaa'id badan oo sarfiya oo uu leeyahay sheikh la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu ciisa raximah llahu tacala wuxuu leeyahay alaxrufu alatii tuzaadu tushtarad fiihina min sa'altumuuniha faqad ila lililxaaqi aw itadciifi fadaa yacumu saa'ira alxuruufi alaxrufu alatii tuzaadu tushtarad fiihina min sa'altumuuniha faqad xuruufta la ziyaadiyo ee macnaha loo keeno waxaa u shardiya inay noqoto mid ka mida sa'altumuuniiha ilaa lililxaaqi aw tadciifi ilaa inay tay mooyaane ziyaadadaasi mid loo keenay ilxaaq ama tadciif oo xaraf la labanlaabaya fadaa yacumu saa'ira alxuruufi kaasi xuruuftao dhan buu ka yimaadaa halkaa maxay nooga soo baxay ziyaadatu lmaxda lahaa xuruufun khaasa وهي الحروف العشرة الزيادة غير المحضة حروف قارة ملها دمان حروف تودن بكتمادا هذا بقى زيادة غير المحضة مروحة لو كان تضعيف وتضعيف بين غتامرنا للإلحاق تضعيف مركا لو كانوا معنى كينتا مركا يتي إلحاقنا معنى ما كينتو marka ay tahay tadciif iyo ilxaaq dhinac bay isu raacaan oo xuruuftoo dhan bay ka yimaadaan marka ay tahay tadciifna xuruuftoo dhan ha ka timaado laakiin macnaha loo keenaayo xagga waxay ka shabahdaa xuruufu ziyaarat alcashara masalada shanaad ee muhiimka ah waa daabidu ziyaarati biikhtisaar ziyaadada daabidkeeda iyadoo lasoo koobay ziyaadadu hadday tahay ziyaada maxda macnawiyana waa la yidhaahdaayo macnay keentaaye daabid bay leedahay daabidkaasi waxa weeyaan xarafka la siyaadiyey wuxuu ka mid yahay xuruufu ziyaarati alcashara waa khulaaso haddii ziyaadadaasi ay tahay hayru maxda waxay ka imanaysaa dhammaan xuruuftii oo dhan oo gaarkuma aha waqad sabaqa hada qariiba kaasina wuu kuu soo hormara masalada lixaad ee muhiimka ah waxaa jira wax la yidhaahdo almasiidu bihi iyo almasiidu calayhi almasiidu bihi waa kii isaga la kordhiyey almasiidu calayhina waa kii isaga wax lagu kordhiyey midna isagaa la kordhinaya oo intaa la qaado wax kale lagu daraya midna waa kii isaga wax lagu daray almasiidu bihi ka la kordhiyey huwa alxarfu aladii ziida fii usuuli lkelima waa xarafka lagu kordhiyey kelmadda usuusheedii sida nuunta qadrana oo kale iyo hamsada akhraja almasiidu calayhi ka isaga wax lagu soo kordhiyey waa alficlu aw ilismu aladii dakhala calayhi almasiidu bihi wkalaamuna huna fi lficli laa fi lism halkan laakiin waxaynu kaga hadlaynaa ficilka ee isimka ma aha almasiidu bihi iyo almasiidu calayhi markuu halkaa kaga hadlay almasiidu calayhi oo ka wax lagu kordhinaya ah laba nooc buu noqdaa damiirkan wahuwa wuxuu noqonayaa almasiidu calayhi inay waxa weeyaan ilaa aqrabi madkuur masiidu calayhiga oo ka wax lagu kordhinayaa laba nooc buu noqdaa waynu naqaanaa hulaahiyu lmujarad iyo rubaaciyu lmujarad waayo ficilku markuu yahay mujarad wuxuu ahaa ima hulaahi wa ima rubaaci mas'alada toddobaad waxa weeyaan kayfiyatu ziyaada sida wax loo siyaadiyo ziyaadadu waa shan saddex waxay ka timaadaa hulaahiyu lmujarad ee mujaradkiisa uu ahaa saddexda xaraf labana waxay ka timaadaa rubaaciyu lmujarad hulaahiyu lmujarad saddexdu waxay uga imanaysaa ficilka hulaahiga ee mujaradkaa marka la siyaadiyo imaa waa in lagu siyaadiyo hal xaraf imaa waa in lagu siyaadiyo laba imaa waa in lagu siyaadiyo saddex marka hal xaraf lagu siyaadiyo waxaa la yidhahdaa masiidun bihuluuhihi isaga saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan baa lagu siyaadiyey laba marka lagu siyaadiyana waxaa la yidhahdaa masiidun bihuluuthayhi isaga saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood baa lagu siyaadiyey saddex marka lagu siyaadiyana waxaa la yidhahdaa masiidun bidicfihi isaga labalaabkiisi baa lagu siyaadiyey marka hal xaraf lagu siyaadiyo wuxuu noqdaa rubaaciyun biziyaada bimacnaa xarafka lagu siyaadiyo rubaaci ku noqda laba marka lagu siyaadiyo waxaa la yidhahdaa khumaasiyun biziyaada saddex marka lagu siyaadiyo waxaa la yidhahdaa sudaasiyun biziyaada halkaa waxaa inooga soo baxay hulaathigii waxaa ka yimi saddex hal xaraf in lagu kordhiyo laba in lagu kordhiyo saddex in lagu kordhiyo mujaradkii rubaaciga ahaa isaga waxay noqotaa laba in hal xaraf lagu kordhiyo iyo in lagu kordhiyo laba hal xaraf haddii lagu kordhiyo waxaa la yidhaahdaa masiidun birubuucihi isaga afar meelood marka loo qaybiyo meel ahaan in leeg baa lagu kordhiyey sidoo kale waxaa la yidhahdaa khumaasiyun biziyaada laba xaraf marka lagu kordhiyana waxaa la yidhahdaa masiidun binisfihi isaga kale barhkiisa lagu kordhiyo ama waxaad odhan kartaa sudaasiyun biziyaada halkaasay shantu inooga soo baxda ficilku markuu yahay mujarad waxaa ugu yar afar xaraf waxaana ugu badan lix xaraf wamuntahaahu arbacun in jurida wain yuzad fiihi famaa sita cadaa ibnu maalik wuxuu yidhi wamuntahaahu arbacun in jurida hadduu mujarad yahay waxaa ugu badan ficilka afar wain yuzad fiihi famaa sitan cadaa haddii la kordhiyana kama tallaabo lix masalada sideedaad maadaama oo ziyaadadii ay noqotay shantaas waxaa loo baahan yahay maxaa qiyaasa maxaase shaada tamyiizu lqiyaasi can shaad shaadkii iyo qiyaaskii ayaa la kala saaraya ficilka hulaahiga ah waxaynu sheegnay inay ziyaadadiisu noqoto saddex qiyaas ahaan mar lagu kordhiyo hal xaraf marka lagu kordhiyo hal xaraf saddex wasan baa ka imaada waa afcala iyo faacala iyo facala afcala marka lagu yidhaahdo hamza xagga hore lagaga siyaadiyey faacala marka lagu yidhahdana alif baa dhexda lagaga siyaadiyey facala marka lagu yidhahdana cayntii baa la shaday haddii la shadana xaraf labaad baa meesha yimi marka hal xaraf marka lagu siyaadiyo waxaa ka imaada saddex wasan marka lagu kordhiyo laba xarafna shan wasanoo qiyaasaa ka yimaada shantaa wasan ee qiyaaska saddex ka mid waxay ka bilaabmaan hamzatulwasli waa in facala iftacala ifcalla labana waxay ka bilaabmaan ataau lmasiida oo waa tafaacala iyo tafacala saddex iyo shan marka laysu geeyo waxay noqonayaan sideed marka ficilkii hulaasiga ahaa ee mujaradka ahaa lagu kordhiyo saddex xaraf afar wasan oo qiyaasabaa ka yimaada waa istafcala iyo ifcawcala iyo ifcawala iyo ifcaalla sideeddii markaynu u geyno wuxuu noqonayaa labiyo toban labiyo tobankaasi waxay ka yimaadaan hulaathigii la siyaadiyey qiyaas ahaan baanay uga yimaadaan oo waa awsaantiisii qiyaaska ahayd ficilka wax lagu kordhinayaa hadduu yahay rubaaci ziyaadadiisu labay noqotaa saynu soo sheegnay in lagu kordhiyo hal xaraf iyo in lagu kordhiyo laba xaraf haddii lagu kordhiyo hal xaraf hal wasan buu leeyihi ta unba xagga hore lagaga daraa waa tafaclala sida tadaxraja haddii lagu kordhiyo laba xarafna laba wasan buu leeyihi waa ifcalalla iyo ifcanlala saddexdaa waxaad inoogu geysaa labiyo tobankii hore markaynu u geyno waxay isku noqonayaan shan iyo toban wasan awsaanta qiyaasiga ahee ficilku uu leeyahay marka la kordhiyo waa shan iyo tobankaa wasan mid walba waxaynu u tusaalaynay tusaalaha kitaabku uu leeyahay si hadhow ardayga ay ugu fududaato afcala aclama waa tusaalaha kitaabka faacala waa waalaa waa tusaalaha kitaabka facala waa wallaa inta kalena waa la mid ee halkaa kugu taala aclama adxaka akrama axsana waalaa qaatala daaraba naafaqa wallaa fataxa callama faraja marka labada xaraf lagu kordhiyo awsaantiisa qiyaaskaa saddex ka mid a hamsay ka bilaabmaan waa in facala iftacala ifcalla in facala markuu yahay waxaa lagu kordhiyey hamsatul wasliga iyo nuunka ugu horeeya iftacala marka la yidhaahdo waxaa lagu kordhiyey hamsatul wasligaas iyo ta'daa udhaxaysa faaulkelimada iyo caynulkelima ifcalla marka la yidhaahdo waxaa lagu kordhiyey hamsatul wasligaa ugu horeeya iyo laamkan shadan xarafka dambe laamulkelimada laamta ka dambaysa ayaa ziyaado ah marka lagu kordhiyo laba xaraf ee uu ta'da ka bilaabmo waa tafaacala iyo tafacala tafaacala waxaa lagu kordhiyey ta'daa hore iyo alifta udhaxaysa bayna alfaa'i waalcayn tafacalana waxaa la kordhiyey ta'daas iyo cayntaa la shaday xarafkeeda dambe waayo waa biziyaadati taa'i fii awalihi caynta ayaa shadantaas waa tadciif alcayn marka lagu kordhiyo saddex xaraf ee uu noqdo sudaasi wuxuu leeyahay istafcala iyo ifcawcala iyo ifcawala iyo ifcaalla istafcala markaad tidhaahdo waxaa la siyaadiyey hamsatu wasliga iyo siinta iyo ta'da ugu horeeya ifcawcala markaad tidhaahdo ifcawcala waxaa la siyaadiyey hamsatul wasliga ugu horeeya kow caynulkelimadii oo la soo celceliyey ifcawcala caynulkelimadaa lasoo laba jeer celiyey ee caynkaa dambe ah baa ziyaado ah iminka ixlowlaa marka la yidhaahdo laamkan dambe ayaa ziyaado ah iyo wowda u dhaxaysa labada cayn cayntii asal ahaan laamulkelimada u ahayd iyo caynta lasoo kordhiyey ee lasoo celiyey ifcawala marka la yidhaahdo sida iclawada waxaa lasoo kordhiyey hamsatul wasliga ugu horeeya iyo wowdaa shadan xaraf shadanina waa xaraf la labanlaabo waa taqaanaa laba xaraf uu ka dhigay ifcaalla markaad tidhaahdo waa sida ixmaaro oo kale waxaa la kordhiyey hamsatul wasliga ugu horeeya iyo alifta u kala dhexaysa bayna alcayni wallaam iyo laamta ugu dambaysa intaa markaynu dhammayno waxaynuu gudubnay markaa rubaacigan marka la kordhiyo marta baa lagu kordhiyey waa tadaxraja marka labada xaraf lagu kordhiyana waa ifcalalla iyo ifcanlala ifcalalla markuu yahy waxaa lagu kordhiyey hamsatul wasliga ugu horeeya iyo iyo laamta ugu dambaysa ifcanlala markaad tidhaahdo waxaa la kordhiyey hamsatul wasligaas iyo nuunta u kala dhexaysa bayna alcayni wallaami aluulaa waxaynu u gudbaynaa masalada sideedaad waa cadad alawsaan alqiyaasiya awsaanta qiyaaska ah ee ficilka masiidkahi waxay noqdeen shan iyo toban hulaasiga la kordhiyey ee lagu kordhiyey hal xaraf saddex wasan buu yeesha hulaasiga lagu kordhiyey laba xarafna shan buu yeesha hulaasiga lagu kordhiyey saddex xarafna afar buu yeesha rubaaciga lagu kordhiyey hal xarafna hal wasan buu yeeshay rubaaciga lagu kordhiyey laba xarafna labuu yeeshay isugeyn shan iyo toban bay noqdeen almas'alatu taasica waa cadad alawsaani shaadda awsaanta shaadka ah tiradeeda awsaanta shaadka ah tiradoodu waxay noqonaysaa ficilka hulaasiga ah ee hal xaraf lagu siyaadiyey waxaa ka shaadoobay siddeed iyo toban wasan ka laba lagu kordhiyeyna waxaa ka shaadoobay toddoba ka saddex lagu kordhiyeyna waxaa ka shaadoobay toban isugeyn waxay noqdeen shan iyo soddon wasan marka alawsaanu shaadda waxa weeyaan shan iyo soddonkaas rubaaciga marka la siyaadiyo iyo marka uu yahay mujarad dhammaan awsaantiisu waa qiyaasiya sidaa markaynu ku soconno awsaanta ficilka masiidkahi waxay soo baxday konton shan iyo toban ka yimi qiyaaskii iyo shan iyo soddon ka yimi shaadkii qiyaaskii oo shan iyo tobana loo geeyey shaadkii oo shan iyo soddona konton bay soo baxeen kontonkaa waxaad u geysaa afartii sarood ee mujaradka afar iyo konton soo maaha dhammaan awsaanta afcaasha ee carabi ay ku hadashay oo dhan waa afar iyo kontonkaa wasan masalada tobnaad waxaa jira waxa la yidhahdo almulxaqu walmulxaqu calayhi iyo maa laysa minhumaa almulxaq walmulxaqu caleyhi waxaa loo jeedaa awsaantii baa la ablaablaynaya waa la israacraacinaya awsaan baa awsaan kale dhakada laga saaraya waxaana loo saarayaa si ay isaga waafaqaan xagga xarakooyinka iyo xagga sukuunaha tanqasimu alawsaanu alkhamsuuna asaabiqatu ilaa alaaati aqsaam saddex boo qaybsamaan qaybta koobaad waxaa la yidhahdaa mulxaq waa kii intaa isaga la qaado wax kale lala doonanayay midna waxaa la yidhahdaa mulxaqun calayhi isagaa wax lasoo saaraya oo lasoo raacinaya qaybna waxaa la yidhahdaa maa laysa minhumaa midna ma aha mulxaqna maaha mulxaqu calayhina ma aha mulxaq waxaa la yidhaahdaa oo intaa la qaado awsaan kale dhakada laga saaraya shan iyo soddonkii wasan ee shaadka ahaa ee siddeed iyo toban ay ka yimaadeen athulaathiyu almasiidu bixarfin toddobina ay ka timi almasiidu bixarfayn tobanna ay ka timi almasiidu bihalaathati axruf mulxaqu calayhi waa ficilka rubaaciga ah afartii wasanee uu lahaa kii mujaradkiisa iyo saddexdii masiidkiisa masiidkiisa saddexdu waxay ahaayeen kii hal xaraf lagu kordhiye oo tafcalala ah iyo kii lagu kordhiye labada xaraf oo ahaa ifcanlala iyo ifcalalla afartaas waxaa la yidhaahdaa mulxaqun calayhi waa faclala iyo tafcalala ifcalalla iyo ifcanlala waxaa jira qayb la yidhaahdo maa laysa minhumaa midna ma aha qaybtaa aan mulxaqna ahayn mulxaqu calayhina aan ahayn ee ayadana aan wax lagu soo dul raraynin ayadana aan meel loo kaxaynayn waa labiyo tobankii wasan ee qiyaaska ahaa ee ka imanayay ficilka hulaasiga ah haddaba sidee baa laysu ilxaaqinaya waxaa laysu ilxaaqinayaa wasankii faclala ee rubaaciga ahaa ee mujaradka ahaa ayaa waxaa sartiisa la saarayaa oo xagga xarakooyinka iyo xagga sukuunaha laga waafajinayaa siddeed iyo toban wasan oo shaad ah oo ka yimi hulaasi lagu kordhiye hal xaraf siddeed iyo tobankaba matnigu inoo saaray sheikhu raximah llahu tacaala ka koobaad waa wasanka facyala facyala tusaalaha kitaabku inoo sheegayna waxa weeyaan cadyada macnahooda waxaynu dhiganaynaa markaynu insha allahu tacala kitaabka akhriyayno laakiin inaynu qawaacidda guud fahno weye maanta cadyada marka la yidhaahdo waa biziyaadati alyaai bayna alcayni wallaam waxaa la kordhiyey ya-daas faclasa sida khalbasa waa biziyaadati siini fii aakhirihi faclaa sida salqa waa biziyaadati alalifi fii aakhirihi safcala sida sambasa waa biziyaadati siini fii awalihi facnala sida qalnasa waa biziyaadati nuuni bayna alcayni wallaam fawcala sida jawraba waa biziyaadati alwaawi bayna alfaa'i waalcayn facwala sida harwala waa biziyaadati alwaawi bayna alcayni wallaam cafcala sida zahzaqa wa biziyadati zaayi bayna alcayni wallaam hafcala sida halqama wa biziyadati alhaa'i fi awalihi faclana sida qadrana wa biziyadati nuuni fi aakhirihi tafcala sida tarmasa wa biziyadati taa'i fi awalihi faclama sida khalsama wa biziyadati almiimi fi aakhirihi factala sida kaltaba waa biziyadati taa'i bayna alcayni wallaam facmala sida jalmada waa biziyadati almiimi bayna alcayni wallaam faycala sida baytana waa biziyadati alyaa'i bayna alfaa'i waalcayn facnala sida sambala waa biziyadati nuuni bayna alfaa'i waalcayn famcala sida zamlaqa waa biziyadati almiimi bayna alfaa'i waalcayn fahcala sida rahmasa waa biziyadati alhaa'i bayna alfaa'i waalcayn awsaanta shaadka ah waxaa la raacinayaa oo xagga wasanka laga waafajinayaa faclala oo ah sartii rubaaciga mujaradka ah wasanka tafaclala oo ahaa rubaaci lagu kordhiyey hal xaraf oo ta ah waxaa la haleeshiinayaa oo wasankiisaa la waafajinayaa thulaathiga marka lagu kordhiyo laba xaraf wuxuu leeyahay toddoba wasan oo shaad ah toddobadaa wasan ee shaadka ah ayaa tafaclala xagga xarakooyinka iyo xagga sukuunaha laga waafajinaya toddobadaasi waxay ahaayeen tafahcala waa biziyaadati taa'i fii awalihi waalhaa'i bayna alfaa'i waalcayn tafaclaa sida tasalqa tafaclaa waa biziyaadati taa'i fii awalihi waalaalifi fii aakhirihi tamafcala sida tamaskana biziyaadati taa'i waalmiimi fii awalihi tafaycala sida tashaydana biziyaadati taa'i fii awalihi walyaa'i bayna alfaa'i waalcayn tafawcala sida tajawraba biziyaadati taa'i fii awalihi waalwaawi bayna alfaa'i waalcayn tafacwala sida tarahwaka biziyaadati taa'i fii awalihi waalwaawi bayna alcayni wallaam waa biziyaadati taa'i fii awalihi waalbaa'i fii aakhirihi waxaa inoo hadhay ifcal alla maxaa la haleeshiinaya ifcal alla waxaa la haleeshiinayaa hulaathigii lagu kordhiyey saddex xaraf awsaantiisii saddex ka mid a thulaathiga lagu kordhiyey saddex xaraf awsaantiisii tobanka ahayd saddex ka mid a waxaa la haleeshiinayaa wasanka ifcalalla maxay kale yihiin ifcalla sida ijfacadda waa biziyaadati hamzati alwasli fii awalihi wa hamzati alqadci bayna alcayni wallaam maca tadciif illaam iyo iflacalla sida islahama wa biziyaadati hamzati alwasli wallaami bayna alfaa'i waalcayni maca tadciif illaam ifwacalla sida ikwa'alla biziyaadati hamzati alwasli waalwaawi bayna alfaa'i waalcayn maca tadciif illaam saddexdaa waxaa la haleeshinayaa ifcal alla tobankii waxaa inoo soo hadhay toddoba toddobadaas wasanka ifcan lala ayaa la haleeshiinaya afar ka mida waxaa loo haleeshinayaa xaqiiqatan oo bimacnaa si fiican bay isu waafaqsan yihiin ka koobaad waa ifcan lasa sida iclankasa biziyaadati alhamzati wanuuni bayna alcayni wallaam wasiini fii aakhirihi iyo ifwancala sida ixwansala biziyaadati hamzati alwasli waalwaawi wannuuni bayna alfaa'i waalcayn ifcan la'a sida ixbanda'a biziyaadati hamzati alwasli wannuuni bayna alcayni wallaam waalhamzati fii aakhirihi ifcan laa sida islanqa biziyaadati hamzati alwasli wannuuni bayna alcayni wallaam waalaalifi fii aakhirihi saddex ka midana waxaa loo haleeshinayaa majaaz ahaan way ku soo dhowyin weey waa ifcayala sida ihbayakha ifcawlala sida icthawjaja iyo ifcamala sida idlamasa hadday kugu adkaadaan insha allahu tacaala waxba ha isku dhibin waxaa kugu muhiimsanuun mulxaqa iyo mulxaqu calayhiga iyo wixii waxa weeyaan aan intaa midna ahayn sidoo kale awsaanta qiyaaska waa inaad qaybtaa awsaanta qiyaaska markaad qaybto awsaanta shaadkana waa diyaarinaysa insha allahu tacaala biidni illaahi tacaala sabtiday inoo ahaanaysaa kitaabka waxaynu samaynaynaa bes carabkuun baynu saa u marinaynaa waxaynu kaloo samaynaynaa ereyadaas uu kitaabku soo qaatay inaynu macnayno mid waliba nooca uu yahay adaa haddii ilaahay ka dhigo akhrisan doona adigaa la soo bixi doona marka insha allahu tacaala ilahay waxaynu ka rajeynayna ilaahay inoo fududeeyo masiidku hadii jeer alle wuu yaro adkaadaa laakiin fudayd baynu ilaahay ka rajaynaynaa subxana wa tacaala halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك